guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho maxamed axmed amiir oo ay weheliyaal xubno ka tirsan guddoonka sare ee gobolka ayaa waxa ay kulan la yeesheen guddoomiyaasha degmooyinka gobolka waxaana si weyn kulankaasi diiradda loogu saaray arrimo la xiriira dardangelinta arrimaha maamulka iyo shaqo ee hoos yaalla dowladda hoose iyo sidoo kale bilic soo celinta caasimadda soomaaliya guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa kulanka inta uu socday waxa uu si weyn u soo bandhigay qorshooyinka hortabinta u leh maamulkiisa isaga oo sheegay in ujeeddada ugu muhiimsan ee xilligan hortaalla gobolka banaadir ay tahay ka shaqaynta caasimadda soomaaliya oo yeelata bilic qurxoon iyo in sidoo kale laga shaqeeyo qorshaha dowladda federaalka ee soomaaliya ee ku aadan in hoggaanka iyo talada shacabka caasimadda ay gacmahooda ku soo doortaan kulanka ayaa waxaa si weyn diiradda loogu saaray arrimahaasi iyadoo dhinacyadu ay doodo dheer arrintaasi ka yeesheen kulanka kadib ayaa waxaa shir jaraa'id qabtay afhayeenka gobolka banaadir saalax dheere waxa uu ka warbixiyey arrinta la xiriirta ka hadalka bilicda iyo sidoo kale soo bandhigidda qorshooyinka gobolka banaadir xilligan horyaalla ee la isla gartay duqa muqdisho ayaa shirka kusoo bandhigay qorshayaasha hortabinta u leh oo uu ka leeyahay magaaladan caasimadda ee muqdisho taasoo ugu horeyso magaalo nabdoon oo nadiif ah magaalo cagaaran bulshada caasimadda oo hesha adeegyada aasaasiga ah iyo in talada dib loogu celiyo bulshada si ay usoo doortaan hoggaankooda waxa uu sidoo kale ku dheeraaday ka go-naanshiyihiisa ku aadan hirgelinta qorshayaasha uu ka leeyahay caasimadda asigoona kula dardaarmay maamulada degmooyinka gobolka banaadir in si wada jir ah loogu wada shaqeeyo horumarinta caasimadda sidoo kalena in bulshada si hufan oo daacadnimo ah loogu adeego loona dhimriyo dadka baahiyaha gaarka qaba iyo dadka barakacayaasha ee ku nool magaalada muqdisho doodii ay yeesheen madaxda sare ee gobolka banaadir iyo guddoomiyaasha degmooyinka ayaa waxaa sidoo kale lagu soo bandhigay arrimaha la xiriira miisaaniyadda oo gobolka hadda uu si weyn uga shaqaynayo waxaana dhinacyadu ay ka doodeen arrimahaasi iyagoo isla soo qaaday sida arrintan ay muhiim u tahay shirkan oo ay goobjoog ka ahaayeen guddoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka banaadir ayaa inta uu socday waxaa lagu soo bandhigay qorshaha u diyaargarowga miisaaniyad sanadeedka laba kun labaatan iyo shan qaab dhismeedka maamulada degmooyinka gobolka banaadir qorshe hooleedka u degsan maamulada degmooyinka gobolka banaadir sanadka laba kun labaatan iyo shan iyo xoojinta horumarada dhinaca amniga ah ee ka jira magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho maxamed axmed amiir ayaa waxaa horyaala ka shaqaynta caasimadda soomaaliya si gaara bilic soo celinta iyo weliba hagaajinta wadooyinka oo marka xilliyada roobabku ay da-aan inta badan biyuhu ay fariistaan taasi oo dowladda hoose ee xamar laga sugayo inay wax weyn ka qabato laakiin arrinta hadda sida weyn diiradda loo saarayo waxa ay tahay sida maamulka gobolka banaadir uu uga shaqayn karayo doorashooyinka qofka iyo codka ah oo madaxda sare ee dowladda federaalk ee soomaaliya ay hadda sida weyn u naawalayaan cabdilcasiis barrow v o a muqdisho